تسقى ونحن لها السقاة بعذب مانا ونحن لها السقاة بعذب مانا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaasha dhammaan waxaan idin leeyahay mar labaad kusoo dhawaada gargaar barnaamijka waxaa idinla socodsiin doona hadduu gulaha saamaxo aniga cali raage barnaamijka waxaa marti igu ah macalin ibraahim oo wado baraarujin weliba culimada reer xagadheer ayuu ka mid yahay isagoo baraarujin raba bulsho weynta dhammaan ee muslimiinta meel walbay ku nool yihiin inta codkeena uu gaarayo macalinka ayaan kusoo dhaweyn doonaa macalin cabdiweli kusoo dhawow mikrofoonka radio gargaar iyo weliba bulshaweynta codkaaga uu gaarayo maanta waxaad u wada ama baraarujintaad u haysaba
waad mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaan araxiim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد أن إله بأم الله سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه وسلم وافجنت إله ونسوه سبحانه وتعالى إن النار تمانتا أن كهر الله إلى عدن radio gargaar annagoo insha allahu tacaala wixii ilaahna waafajisho kelimo yar oo maaragtay dardaaran ah aan usoo jeedin doona haddii ilaahay ilaaha bulshadana maqlaysa ee muslimiinta ah taaniyana waxaan u mahad celinaynaa radio gargaar oo inta badan howlaha maaragtay bini-aadanimada iyo muxuu ahaa howlaha bulshada si weyn uga qayb qaata iyo dhammaan dadka muslimiinta ee hadalka nabigu maanta uu soo gaarayo insha allahu tacaala maanta haddii ilaah yidhaahdo kelimadana waxay ku saabsan ay ku saabsanaan doonta haddii ilaah yidhaahdo wacyigelin yar taasoo dardaarana maaragtay oo tii maaragtay ilaahay na faray subxaana wa tacaala aan isu dardaarmayno iyo kelimooyin yar oo maaragtay wixii ilaahay naga waafajiyay insha allahu tacaala waxyaalaha maaragtay bulshada ku saabsan ama caqabadaha bulshadeena haysta qaybo kamidana waan ka hadli doonaa haddii ilaah yidhaahdo awalan subxaana wa ilaah subxaana wa tacaala waxaan is xusiinaynaa maartay dardaarankiisii awalintii akhrinta u dardaarmay ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu nagu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun ilaahay subxaana watacaala isagoo ina faraya maartay cabsidiisa yaa ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka laga helay mu'miniinta ahow ittaquu allaha ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatihi cabsidiisa midda dhabtaa ka cabsada ayuu ilahay leeyahay subxaana watacaala marka waxaa laga doonayaa qof kasta oo muslima oo maaragtay mu'mino ilaahay rumeeyey inuu ku dadaalo alla kacabsiga ayaa laga maaragtay la doonayaa sida ilaahayba uu inoo faray subxaanahu wa tacaala aayaad farbadan oo qur-aanka kariimka ilaahay uu noogu farayo rasuulkiisa caleyhi salaatu wasalaamna uu isagana saasoo kale axaadiistiisa maaragtay saxiixada uu nagu faray maadaama uu alla kacabsigu uu yahay shay waajiba oo qof kastoo muslim waajib ku ah waxaan dadka muslimiinta ugu naseexaynaynaa inaynu ku dadaalno alla kacabsiga ilaahay aynu ka cabsano subxaanahu wa tacaala aayadda qur-aanka ayaan akrinay ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ittaquu llaha ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatihi cabsida dhabta ana ha laga baqayo ayuu ilahay leeyahay subxaanahu wa tacaala culimada markay fasireen waxay ku fasireen taqwada macnayaal badan baa lagu sheegaa waxaa lagu soo ururiyaa qofka inuu maaragtay wixii ilaahay uu fare u qaato wixii uu ka uu ka reebanay uu iskaga tago ee macnayaal badan oo kale lagu macnayaana way jiraan in maarta wixii ilaahay ku faraad furtaato wixii lagaa reebana aad iskaga tagto marka waxaa weeyaan imtithaalu awaamiriillaahi in ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa in maartay la xifdiyo oo la ilaaliyo nawaahidana la iskaga tago marka waxaa la yidhaahaa markii lagu leeyahay xaqa tuqaatihi markii la leeyahay ilahay cabsidiisa dhabta ha laga cabsado waxaa layidhi yudaacu ilaahay waa la dhacaya subxaanahu wa tacaala falaa yucsaa lama caasinayo wayudkaru ilaahay waa la xusuusanayaa falaa yunsaa ilaahay lama halmaamayo wayushkaru ilaahay waa lagu shukriyayaa falaa yukfar lagumana gaaloobayo waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala maadaama uu ina faray inaynu ka cabsano waxaa laleeyahay yudaacu ilaahay baa la dhacaya subxaanahu wa tacaala falaa yucsaa laguma caasinayo yacnaha bini aadanka sidiisaba cisyaankiisa ayaa fara badan oo siyaalo fara badan ayuu uga dhacaa leila wanaharan buu ka dhacayaa marka waxaa la doonayaa qofku maaragtay qof kasta oo muslima ilaahay inuu adeeco subxaana wa tacaala cisyaankiisana uu iska ilaaliyo haddana ilaahay uu xusuusnaado inuu haddana ilaahay xusuusnaado mar walba oo ilaahay uuna halmaamin haddii qofku uu ku dadaalo ilaahay inuu adeeco subxaana wa tacaala qofkaasoo akhriya dunba uu libaanayaa cisyaankana maarata uu iska ilaaliyo oo maarata ilahay adicitaankiisa uu ku dadaalo qofkaas wuu libaanay mar walba hadduu xusuusnaadana uuna ilaahay halmaamina ayadana waxa weeyaan dunuubtii uu gelayey ayuu ka toobadkeenayaa ama uu iska ilaalinayaa hadduuna iska ilaalina wuu ka toobadkeenayaa hadduu nicmooyinka ilaahay uu siiyey uu ugu shukriyana waxa weeyaan waxaa ayadana uu iska dhaafayaa inuu nicmadii garan waayo ama maaragtay kufaar kufraanu nicma uu la yimaado oo nicmadii ilaahay uu dafiro ama muxuu ahaa uu xusi waayo ayadana taasaa meesha ka baxaysa mar walba hadduu xusuusnaado marka waxaa la doonaya qof walba muslima inuu ilaahay cabsidiisa xusuusnaado rijaala wa nisaan rag iyo haweenba iyo muxuu ahaa dadka dhallinyarta iyo kuwaaba dhammaanba khaasatan dadka oo maaragtay dhallinyarta ah oo zamankan hadda jooga maadaama zaman cajiib ah maaragtay lagu jiro waxyaalo fara badan oo qaladaada ayaa dhacaya waxaa marka laga doonayaa dadka waalidiinta iyo culimmada iyo dadka muxuu ahaa mas-uuliyiinta qof kasta meesha uu joogo baloguu joogo ama maaragtay meesha uu bulshada u dhex joogo inuu ku baraarujiyo alla kacabsiga inuu ku baraarujiyo iyo inay wanaagga ay ku dadaalaan ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala aad kale uu ku leeyahay fattaqullaha ilaah ka baqa mastadactum intaad awoodaan macnaa intaad awoodaan ilaahay ka baqa buudo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wusahaa buu leeyahy subxaana watacaala qofku macnaha wuxuuna awooday qof walba nafta ilaahay kuma kalifaan layidhi waxayna awoodin waxay awooddo keliya unbaa lagu qofka lagu kalifaya laakiin waxaadan awoodin cidi kugu qasbi mayso marka ilahi wuxuu leeyahy fattaqullaha ilaaha ka baqa mastadactum intaad awoodaan waa kii lalahaa aayaddan aayaddii hore ayay muraadkii looga jeeday caddaynaysaayoo xaqa tuqaadiha yaa ayuha aladiina aamanu taqullaha xaqa tuqaatihi muraadkii looga jeeday caddaynaysaa baa layidhi marka waxaa la doonayaa ikhwaani inaynu ilaahi subxaanahu wa tacaala ka cabsano maadaama zaman cajiiba la joogo shidaayaddu ay iska fara badan tahay maaragtay atbaacda maaragtay shayddaanka raacaysa ama maaragtay xagga shayddaanka u adeegaysa aad iyo aad ay xoog badan yihiin ay fara badan yihiin in dadka muslimiinta mar walba ilaahay cabsiisa qalbiga ay ku hayaan aakhiri adduuna taasay ku libaanayaan aayad kale ilahi wuxuu lehy subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waquuluu qowlan sadiida ilahi wuxuu lehy subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka laga helayow ittaquu llaha ilaahay ka cabsada ilaahay ha laga yaabo oo ilaahay ha laga cabsado waxaadna ku qowshaan buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala qowl toosan ha lagu had ku hadla oo dee qowlkii toosanaa markii lagu hadlo qofku markuu alla kacabsiga la imaado erey wanaagsanna ku hadlo muxuu ka faa'iidayaa macnaha waxaa ilahay noo sheegay subxaana wa tacaala in qofka dembigiisa la dhaafayo yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala islaaxul acmaal baa laga helaya qofka in ilaahay uu maarata camalkiisa u suubiyo dembigiisana dhaafo ayaa laga helayaa oo qofkaas uu maarata ka faa'iidayaa waxaa marka qof walba laga codsanayaa oo maarata muslimiinta ka mid ah oo na maqlaya in uu ku dadaalo inuu ilaahay ka cabsado subxaana wa tacaala qowlkiisana uu ahaado uu isku dayo inuu mar walba ka dhigo qowl suuban oo wax maaragtay ajri aan looga qorayo maxaa yeele haddii labiyo tobanka maanta aad hadasho wax aan baraka lahayn aad ku hadasho dhib bay kugu noqonaysaa adduunkan maalmo yar ayaa la joogaa maalmaha yaroo la jooga marka waxaa la doonayaa in looga faa'iidaysto ilaahay cabsidiisa subxaana wa tacaala iyo hadal wanaagsan looga faa'iidaysto aayad kale ilahi wuxuu lehy subxaana wa tacaala waman yataqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ilah leh subxaana wa tacaala waman yataqi illaaha ilaahay ninkii ka cabsada oo ilaahay ka baqa wuxuu ilaahay noo sheegayaa inuu qofka ilaahay u yeelayo makhrajan macnaha waxaa weeyaan baa layidhi waa manfad kaas oo ka korinaya adduunyada iyo aakhirada kurbooyinkoodii wax alla wixii aakhiro kurba ahayd ee aakhiro jirtay iyo midii adduunka joogtay labadaba ilaahay baa ka korinaya waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo de qofkii qof walba saasuu doonaya wuxuu doonaya qof walba uu jecel yahay oo maanta adduunka ku nool adduunka inuu nolol wanaagsan ku noolaado dhibaato la-aanuu ku noolaado si fiican uu joogo aakharada aayar jannada inuu iska galo ayuu doonayaa marka si taa loo helo ilaahay wuxuu leeyahay waman yataqi illaaha qofkii ilaahay ka baqa yajcal lahu makhrajan ilaahay qofkaa wuxuu u samaynayaa baa layidhi makhraj iyo meel uu ka baxo iyo manfad oo shadaa'idda adduunyadii mid aakharaba ka korinaya wuxuuna ka arsaaqayaa buu ilaahay leeyahay oo ka maarta iyadana oo cajiib ah min xaysu laa yaxtasib meel uuna ka mareynba meel uuna islahayn waxbaa kaaga imanba yaa taqwadii sababteedii buu qofkaasu muxuu ahaa risqi kaga helaya waad ogtihiinoo macnaha dadkii risqi baynu waa raadinaynaa qof walba risqigii buu raadinayaa waagu hadduu beriyo wuu soo baxayaa qof walba waddo uu maro xalaal ha ahaato iyo xaaraan waxay noqotoba inta wanaagsan waddo wanaagsan bay wax ku raadsanayaan inta kalena waxaa laga yaabaa waddo aan fiicnayn in maarata ay wax ku raadsadaan oo qof walba wuxuu isleeyahay risqigii hel risqigana ilaahay baa u ballan qaaday subxaana wa tacaala annaga waxaa laynoo dira uun inaynu ilaahay ka cabsano risqigu ilaahay ayuu la jiraa naf kastoo adduunka joogtana risqigeeda ilaahay baa u qoray subxaana wa tacaala marka waxaa wanaagsan qof walba risqigiisa inuu ku helo si wanaagsan inuu ku helo ayaa fiican oo xalaal ah aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم إلهي وحي سبحانه وتعالى هدي إلهي أتكبر غران إلهي وحي إذن يا بني فرقان معنى فرقان وحوية وفاصل شيء فاصل أه وإلالي إذن كي وحا أتكعب سنسان إذن كي إلالي يبان له وقفك مركو إلهي كبقى سبحانه وتعالى إستقي يوحي وكعب سنة نحن إلهي حاجب ويالي وعلى مارت وعلى كالتيني ilaahay baa ka ilanlaya subxaana wa tacaala waxaa kaloo maartay ilahay wuu leh subxaana wa tacaala wayukafir cankum sayi'aatikum ilaahay wuxuu dhaafayaa sayi'aadkiina xumaanyaalkiinana ilaahay baa asturaya oo dhaafaya wayakfir lakum ilaahayna subxaana wa tacaala wuu idiin dhaafayaa dembigii waa laga asturayaa waana lagu dhaafayaa ilaahayna fadli weyn allahu maaligaa weeyaano hadee wuu awoodaa inuu muxuu ahaa islaaxul camal inuu camalkii islaaxiyo inuu dunuubtii dhaafo inuu asturo waxaa dhan ba ilahay baa wada subxaana wa tacaala in allaha calaa kulli shayin qadiir weeyo ilaahay shay kasta ayuu awoodaa saas awgeed marka waxaa laga codsanayaa dadka mu'miniinta ah inay waddadaa ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey iyo awaamirtaa layna amray inaynu fartoonaano ayaa laynaga doonayaa habeen iyo maalinba ikhwaani saas ayaa laynaga doonayaa alla kacabsigu marka waa shay muhiim ah waxyaalaha aan soo sheegnay baa lagu helaa oo maarata dembi dhaafku uu ka mid yahay dembigii oo la asturo camalkii oo qofka loo suubiyo iyo waxyaalo fara badan oo kale oo aan maartay aan la koobi karin waa waqti awgi aan hadda ayna halka kusoo koobi karin yaa alla kacabsiga laga helaa marka waxaa bulshada lagula talinayaa in ilaahay cabsida subxaana wa tacaala aynu ku dadaalo aynu amarno qofba qofka kale uu amro maarta alla kacabsiga maadaama shay qof kasta oo bulshada kamid anfacaya uu yahay abu hureyra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala qiila yaa rasuul allah man akramu nnaas macnaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la weydiiyey marba waxaa la weydiiyey dadkii aa u karaamo badan marka nabigu wuxuu yihi caleyhi salaatu wasalaam qaala atqaahum markii la weydiiyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadkii aa u karaamo badan wuxuu yidhi ninka ugu taqwada badan baa dadka u karaamo badan buu nabigu caleyhi salaatu wasalaam qofka ugu taqwada badan qofka ugu maal badan lama dhihin ka u qurux badan lama dhihin ka u laandheeraysan lama dhihin ka u xoog badan lama dhihin laakiin wuxuu yidhi midka ugu taqwada badan kaasaa ugu karaamo badan ayuu yidhi midka ugu taqwada badan yaa u karaamo badan ilaahay uu aayadda waa ku kale subxaana wa tacaala ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa midka idinku karaamo badan waxaa weeyaan midka idinku taqwo badan buu ilahay subxaana wa tacaala marka taqwada saas ayaa lagu libaanayaa oo maaragtay ammaantaasaa lagu helayaa qofku nooc u doonan ha ahaado laakiin carab ha ahaado cajami ha ahaado faqiir ha ahaado taajir ha ahaado rag ha ahaado haween ha ahaado ha weynaado ha yaraado ayadoo la fiirnayn dhammaan intaas qofka addoommada ilaahay ugu karaamo badan waxaa weeyaan qofka ilaahay ugu cabsida badan qof walba marka ha isku dayo inuu dadkaaga wanaagsan ee ilaahay ka cabsanaya ee sifadaa helaya inuu ka mid noqdo inuu maaragtay bal ha isku dayo qof walba maxaa yeeley aakhriya adduunba alla kacabsiga ayaa lagu libaanayaa alla kacabsiga ayaa lagu libaanayaa waad garanaysaan xadiidkii laga wariyay abu saciid alkhudri radi allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam ina dunyaa xulwatun khadira وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء والنبي عليه الصلاة والسلام أن وحنا النبي عليه الصلاة والسلام adduunyadan waa xulwa macnaa waa way macaan tahay waana cagaar oo waa doog sida faakihada ama khudaarta hadda aynu arkayno oo maaragtay cagaarka ah oo kale saasoo kale weeyaan oo qof kasta ayaa adduunyada iska jecel marka saas awgeed wuxuu leey nabigu alayhi salaatu wasalaam in addunya xulwatun khadira adduunya waxaa weeyaan waa xulwo waa shay macaan waa ina cagaaran tahay buuri ilaahayna khaliif ayuu idinka yeelayaa buuri subxaanahu wa tacaala adduunyada dhexdeeda ayuu maarata khaliif idinka yeelayaa oo maxaa weeyaan waa bini aadamka de waa khaliifullahi fil ardi weeyo dhulkaas uu iska maamulanayaa dhulkii buu joogaa mid- muddo meel buu degan yahay ma- khayr bay ku samaynayaan qaab shar bay ku samaynayaan waxaa weeyaan waxyaalo fara badan baa adduunka ka dhacaya soo maha waynu iska maamulanaynaa maamul buu ilaahay nisay subxaana wa tacaala een ilaahayna uu nagu fiirinayo marka waxaa la yidhi adduunyadu waa wax macaan waana cagaaran tahay baa la yidhi ilaahayna dhexdeeda ayuu khaliif idinka dhigayaa markaasaa ilaahay wuxuu fiirinayaa baa la yidhi fayanzura kayfa tacmaluun waxa aad shaqaynaysaan buu ilaahay fiirinaya saasuu leeyahay nabigu alayhi salaatu wasalaam marka yaynaan moodin adduunyadan in la iska kaan keenay oo aan haddana aan iska tegayno oo aan layna xisaabinaynin ama muxuu ahaa noocaasun inaynu iska noqono oo dadkii muxuu ahaa ay diidaan inay muxuu ahaa khayrka ay sameeyaan ama sharka ay jeclaadaan ama al- alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar muxuu ahaa eh, munkar in macnaha laga ga- la gabo ama au ay yaraato in macnaha ay dhacdo dadku waxaa loogu talagalay ilaahay inay caabudaan adduunka ay ku caabudaan marka nabigu wuxuu leh alayhi salaatu wasalaam fayadura kayfa tacmaluun ilaahay wuxuu fiirinayaa waxa aad camal falaysaan ama ke- sidaad u camal falaysaan iyo waxaad ku camal falaysaan yacnaha adduunkana la idin keenay fayandura ilaahay wuxuu fiirinaya kayfa tacmaluun sida aad u camal falaysaan buu ilaahay fiirinaya ee fattaqu diya buu nabigu alayhi salaatu wasalaam fattaqu diya adduunya iska ilaaliya adduunyadu waa musiibo adduunyaha la iska ilaaliyo oo fitnadeeda ka fogaada ayuu lehay nabigu alayhi salaatu wasalaam wattaqu nisaa haweenna iska ilaaliya buu dhahay fa ina awala fitnati bani israa'iil kaanat fi nisaa balaayadii ugu horreysay ee reer bani israa'iil ku dhacday haween ayay ka bilaabteen oo nabigu alayhi salaatu wasalaam marka waxaa laguu sheegayaa in macnaha khatar badan ay kuu sababi karaan macnaha haweenkan wax laga sheegay ama la- maaragtay ee, la radinayo ma aha Ee, waxaa weeyaan nabigu macnaha wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in macnaha fidnadeedu ay khatarteeda ay leedahay aan fidnada ay abuuri karaan khatarteedana ay leedahay lagana yaabana qofkii muslimka ahaa ee caadiga ahaa in muxuu ahaa iyaga ay dhib ugu sabab noqdaan oo maaragtay dhib ay faraha u geliyaan marka wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam haween iska ilaaliya een, adduunya iska ilaaliya haweenna iska ilaaliya mid walba fidnadiisa ayaa laska ilaalinaya isagaa laskaga ilaalinayo maxaa yeelay reer bani israa'iil fidnadii ugu horreysay kaanat fi nisaa haween bay ahayd bay ka kacday baa layidhi Een, waxaa kaloo maarta laga wariyey ibnu mascuud radi allahu canhu can- eh, an nabiy sala allahu aleyh wasalam kaana yaquul allahuma ini asaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina macnaha ibnu mascuud wuxuu leeyahay nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam kii yidhaahda ayuu ahaa ee, markuu ducaysanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam allahuma inii asaluka alhudaa ilaahay waxaan ku weydiinayaa buu dhihi jiray baa layidhi hanuun hanuun baan ku weydiinayaa buu haweenkii waa nabiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam innagaa la rabaa inaynu sunnadiisa raacno oo aynu qaadano ilaahay wuu hanuuniyey rasuulkii ilaahay buu ahaa ilaahay baa kitaab u waxyooday addoommada ilaahay oo dhan buu ka fadli ayuu ka fadilay addoommada ilaahay baa maartay ee- ee risaalo caama loo soo yaa loogu soo diray markasa haddana wuxuu leeyahay allahuma inii asaluka alhudaa ilaahay waxaan ku weydiinayaa hanuun baan ku weydiinayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam innagaa maartay layna barayaa sunnada alirshaadna waxaa weeyaan macnaha een, arrashaad wuxuu weydiinaya nabigu alayhi salaatu wasalaam waa ha- sawaab si macnaha wuxuu yidhi aanu camal falo oo maarta khayrka aan ugu camal falo marka wuxuu leeyahay allahuma allah ow inii aniga asaluka alhudaa ilaahay waxaan ku weydiinayaa buu yidhi hanuun iyo watuqaa alla kacabsi iyo walcafaafa in laga dhowrsado wax alla wixii muxuu ahaa duruubta ee qofka ku ridaya ama dhib u keenaya iyo walghina qiruna waxa weeyaan kii xoolaha ma ahe waxa weeyaan inama alghina qiru nafsi nabiga ayaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam macnaha taajirnimadu inay tahay midda qalbiga inay tahay inaad xoolo badan aad leedahay ma aha laakiin taajirnimadu waxa weeyaan buu yihi calayhi salaatu wasalaam midda qalbiga marka wuxuu dhihi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam allaahuma inii asaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina ayuu dhihi jiray ilaahay waxaan ku weydiinayaa een, hanuun baan ku weydiisanayaa iyo alla kacabsi iyo dhowrsanaan iyo hino maa taajirnimo ayaan ku weydiisanaya buu dhihi jira nabigu alayhi salaatu wasalaam marka waad arkaysaa nabigii caleyhi salaatu wasalaam ilaahay oo weydiisanaya ilaahay inuu ilaahay hanuuniyo inaga xaggeen joognaa baad umalinaysaa marka ikhwaani qof kasta waxaa la doonayaa inuu maarata ducooyinka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee saxeexada inuu maarata akhristo oo ilaahay uu ku magan galo ilaahay uu weydiista ayaa la doonayaa alla kacabsiguna waa shay aad iyo aad maarata saa muhiim ugu ah xadiidkan nabigu wuxuu ku leeyahay caleyhi salaatu wasalaam اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم بالنبي عليه الصلاة والسلام وإلى النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله إله كعب صدا تذكر الأمر وحالين اتقوا الله إله كعب صدا وصلوا خمسكم بالله سبحانه وتعالى شنتين وقتنا تكذا وشنتين صلاة واجب كها إلهي مواجب سبحانه وتعالى وصلوا خمسكم shanta salaadood halla tukada ayuu leeyahay nabigu caleyhi salaatu wasalaam wasuumuu shahrakum bishiinana sooma ayuu leeyahay nabigu caleyhi salaatu wasalaam waa bishii ilaahay nagu waajibiya ramadaan bisha sooma soona ayuu leeyahay sooma waadduu zakaata amwaalikum xoolihiinana zakada ka bixiya ayuu leeyahay nabigu caleyhi salaatu wasalaam waa zuruucdii iyo timaartii amwaashii kulli zakada ayaa laga bixiya ayuu leeyahay xabiibku caleyhi salaatu wasalaam waxaa kaloona amray nabigu caleyhi salaatu wasalaam wa adiicuu umaraakum dadka idinka madaxda ayagana amarkooda ayaa qaata ayuu ilahi nabigu caleyhi salaatu wasalaam wa awliyaau umuurikum oo laysa fiihi macsiyatullaahi tacaalaa taasoo macsiyo ilaahay ayna ku jirin hadday macsiyo ku amraan lagama yeelayo laakiin dadka umarada waxaa lagu adeecayaa wixii wanaagsan baa maarata lagu yaa maarata lagu dhegaysanayaa lamana ogola in la khilaafo maxaa yeelay dhib baa ka imanaya haddii dadka madaxdaa la khilaafo marka sharcigu wuxuu ku amrayaa haddii macsiyo uuna ku amrin qofka madaxdaa inaanan amarkiisa aanan khilaafin maxaa yeele khilaafku ummaddan dhexdeeda aad iyo aad ugu dhibadan yahay markaas awaamirtaasuu nabigu inamraya caleyhi salaatu wasalaam ilahi waxaan weydiisanaya dhammaanteen inuu ilaahay na waafajiyo wuxuu leeyahay marka nabigu caleyhi salaatu wasalaam ittaqullaha ilaah ka cabsada wasalluu khamsakum shantiina waqti tukada wasuumuu shahrakum bisha ramadaana sooma waadduu zakaata amwaalikum xoolihiina zakada ka bixiya ayuu ilahay caleyhi salaatu wasalaam nabigu waadicuu umaraakum dadka madaxdaana amarkooda hala qaata ayuu leeyahay nabigu caleyhi salaatu wasalaam tadkhuluu waxaad galaysaan buuri jannata rabbikum rabbigiin jannadiisa ayaad galaysaan buu ilahi leeyahay subxaana wa tacaala awaamirta haddaad qaadataan xadiidkaas waxaa weye waa xadiid xasan oo saxiixa haddaad awaamirtaa qaadataan wuxuu leeyahay jannada ilaahay ayaad galaysaan jannada ilaahayna darajada ugu qaarsanaya qofka muminka maaragtay ridaha ilaahay ka soke waxa uu helaya ugu qaalisan weeyaan waxa la helaya rabdaha ilaahay baa yaa ugu weyn marka dadka muslimiinta waxaa lagula talinayaa dhammaan in muxuu ahaa taqwada ilaahay ee fadliga badan ee cajiibka ah inay ka faa'iidaystaan waxyaalaha dunuubta ah oo dadka la gelaya habeeniya maalinba dadku dunuub baa la galaa dunuubtaas marka waxaa la doonayaa in taqwada loogala dhowrsado waxaala wixii dambi kaa dhaca alla ka cabsigaasaad ugaga dhowrsanaysaa waxaad dunuubtaas kaga ilaan kartaa uun ama aad toobadkeen aad maarata aad toobad keenaysaa haddii alla ka cabsi qalbigaaga uu ku jiro in la toobad keenana waayana waa waajib oo waxaa weeyaan toobadu sideedaba waa waajib dembi kasta in laga toobad keeno ayaa waajiba haddii marka waxaa la macsiyadu ay tahay addoonka ilaahay hadda udhaxayso oo xaq aadan meesha uuna joogin saddex shuruud ayaa lagaa doonayaa qof kasta oo maarata dembi ka toobad keenaya oo raba inuu dembi ka toobad keeno mid koowaad waxaa weeyaan inuu qofku iska daayo uu ka fuqo macsiyada uu ku jiro midda labaadna waxa weeyaan baalin inuu ka nidaamoodo uu yidhaha maxaa waxaan faraha kuu geliyey midda saddexaadna waxaa weeyaan inuu goosto baa la yidhi inuuna mar dambe uunama laabanayn ilaa waa ognahay waxaa weeyaan habeenay maalinba dadkii waxaa maarata biniaadanka dembi ayaa ka dhacaya dadkii baa la xamanayaa qalad baa la samaynayaa awaamirtii ilaahay baa lagu gabadfalayaa waxyaalo badan ayaa muxuu ahaa ayaa dhacaya waxaa la doonayaa marka in dunuubta ayadaa laga toobad keeno maadaama ay waajib tahay in laga toobad keeno ayaa la isfarayaa haddii qofka dembiga uu galay isagii ilaahay u dhexeeya marka saddexdaa shardi baa laga doonayaa inuu dembiga farahaas kaga qaado inuu muxuu ahaa ka nidaamooya maxaa kuu geeyey iyo inuu go-aansado dib inuuna ugu laabanayn haddii marka ay qof biniaadan uu xaq ka qaado ama uu xoolo ka qaado ama maaragtay waxa uu sameeyey qof biniaadan uu ku sameeyey waxaa la doonayaa baa layidhi hal shardi baa lagu darayaayo xaqii ninkii laha waa inuu u celiyo haddii uuna u celinina waa in macnaha uu ka uu yidhaahniyo cafi waa inuu ka codsado in uu cafiyo hadduu markaa hayana haysaga celiyo haddii uuna haynin oo waxay si noqdeen waa niyo cafi ha yidhaah marka dunuubta dhammaanteed in muxuu ahaa laga toobad keeno ayaa waajiba qofkii marka hadduu toobadkeeno marka waxaa la yidhi qaar uu ka toobadkeena ka war dunuubtii qaarna wuu ku jiraa qaarna wuu ka toobadkeenaya toobadii muxuu ahaa uu toobadkeena way ansaxaysaa intii uu ka toobadkeenay bayna uga ansaxaysaa baa la yidhi intii kalena dushiisa ayay ku hadhaysaa oo tusaale ahaan oo kale dunuub badan buu galay qaar buu ka toobadkeenay qaarna wuu iska wataa culimmadu waxay qabaan intii uu ka toobad keenay inay toobadiisu ay ansaxayso intii kalena ay ku baaqi ahaanaysa ayay qabaan marka ilaahay wuxuu na farayaa subxaanahu wa tacaala toobada ayuu na farayaa wuxuuna leeyahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun watuubuu ila allahi dadkiibuu ilahi amray ilahay u toobad keena ayuu yidhi jamiican dhammaan xaalaa tihiin idinkoon qofna idinka maqnayn ilaahay u laabto ilaahay u toobad keena ayuha almu'minuun dadka mu'miniinta maxaa yeelay kuwa mu'miniinta unbaa ilaahay maqlaya ama awaamirtiisa qaadanaya lacalakum waxaad xaqiiqa ku tihiin buuri tuflixuuna inaad liibaantaan bu ilahi subxaana wa tacaala haddii aad ilaahay u toobad keentaan waad badbaadaysaan oo dhibkii iyo maaragtay cadaabkii iyo ciqaabtii ilahay baad ka badbaadaysaan ee ilaahay u toobad keena marka waxaa la amrayaa dhammaan maaragtay aan aan aan u soo jeedinaynaa bulshada sharafta leh in muxuu ahaa waxyaalaha oo bulshada dhexdeeda ku jira oo maaragtay dhibka noo keenaya inaynu iska dayno dunuubtana laga toobad keeno albaabka maaragtay toobada wuu furan yahay ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisuna waa waasac ilaahay naxariista yaan laga quusanin waxaa la doonayaa marka qof walba in uu maaragtay amarka ilaahay u qaato oo ilaahay uu ina faray inaynu ka baqno awalan ilaahay aynu ka baqno dunuubtana ilaahay aynu ugu maaragtay aynu uga toobadkeeno ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yeele waynu liibaanaynaa sida ilaahay buu inoo sheegay subxaana wa tacaala waxaa kaloo ilahay leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka laga helayo tuubuu ila allaahi towbatan nasuuxan ilaahay wuxuu leeyahy dadka mu'miniintu ahw ilaahay u toobadkeena tooba oo nasuuxaana ilaahay u toobadkeena toobada nasuuxada waxa weeyaan waa toobada shuruuddii hadda aan soo sheegnay wadata ee maaragtay si dhab ah ilaahay loogu toobadkeeno subxaanahu wa tacaala taas ayaa marka laga codsanayaa qof kasta oo maaragtay muslima oo na maqlaya in uu maaragtay dunuubta uu ku jiro haddii uu dembi ku jiro inuu maaragtay ilaahay uga toobadkeeno subxaanahu wa tacaala oo inta uu nool yahay ilaahay uu uga toobadkeeno subxaanahu wa tacaala taasaa la doonaya marka inuu ilaahay maartay dunuubta uga toobad keeno maxaa yeele dhib bay aakhriya adduunba u keenayaan inta kalena uu sheego in ayagana ay toobad keenaan nabigeenana calayhi salaatu wasalaam sida maartay laga wariyey abu hureyra wuxuu leeyahay wallaahi inii la astakfirullaha wa atuubu ilayhi fi lyawmi aktara min sabciina mara xadiidkii bukhaariga ahaa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam anugu wuxuu leeyahy xabiibku calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartee ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa waana u toobadkeenayaa maalinkii wax ka fara badan toddobaatan mar marka waxaa dubaad nabigu saalay caley salaatu wasalaam uu leeyahy maalinkiiba toddobaatan mar wax ka fara badan baa ilahay u toobad keenaa innaga oo maaragtay iska addoommo maaragtay iska maaragtay dembi badan ah zaman aakhir joogna xaalkeena maxaad u malaynaysaan marka waxaa la doonayaa inaynu toobadkeenka aynu badino sunnada nabiga ee maaragtay mudaharadan aynu qaadanno aakhiri adduunba waynu ku liibaanaynaa xadiidkana wuxuu maaragtay oo nabiga laga wariy caley salaatu wasalaam baa wuxuu ahaa yaa ayuha annaasu tuubuu ila allaahi wardadow ilaahay u toobadkeena wastakfiruuhu ilaahay dembidhaaf weydiista fa innii atuubu fi lyowmi mi'ata mara waxaan u toobadkeenaya buu ley aley salatu wasalaam maalinkii boqol mar baan toobadkeenaya buu leeyahay riwaayadii horena toddobaatan maca wax ka badan buu nabigu noogu sheegay aley salatu wasalaam marka isma anfinayaan marka bulshada waxyaala waxaa jira caqabado beryahan aad aad maarata bulshada dhexdeeda ugu badan oon jecelahay inaan uga naseexayno taasoo muxuu ahaa dadka culimada ah ee maaragtay ahlu cilmiga ah ee dadka maaragtay ayagaa madax u ah in muxuu ahaa bulshada ay ka waaniyaan waalidiintana qeybtooda ay ka qaataan dadka maaragtay liidhaaska ama madaxda ah maaragtay magaalooyinka maaragtay kaamamka joogana ayagana ay qeybtooda ka qaataan waxyaalaha laga sheeganayo ama maaragtay dadka bulshada dhibaya waxaa ka mid a waxoogaa dhallinyaradii waxay u badan yihiin waayahan dambe xaalado aan fiicnayn baa maaragtay lagu arkayaa waxaa la sheegayaa muxuu ahaa in dhaqamo aan habboonayn ay qaateen oo dadkii maaragtay qaar badan oo dhallinyarada kulligood ma aha qaar badan oo ka mid a waxaad arkaysaa sheegadii bay jarteen tirihii bay cilaan marinayaan waxaa weeyaan mara ku dhegan oo waxay qaadanayaan aan qaab lahayn waxyaala maaragtay dhaqanka muslimka aan ku habboonayn yaa ka muuqanaya qofkii markii xataa allahaas ay si kibira macnaha oo
تطمع بزهرتها فكل لقي بها يغتالها سفر فكل لقي بها يغتالها سفر أمانا أيها الدنيا أمانة فإن الخير باق في رؤانا دروب الناس أشتات وإنا على أرض العطاء سرات خطانا على أرض العطاء سرات خطانا سواعدنا تعانق كل بذل وأنفسنا تتوق إلى ذرانا غصون البذل تزهر حين تسقى ونحن لها السقاة بعذب مانا ونحن لها السقاة بعذب مانا فريق طامح للخير يرجو بأن يلقى الجزاء له جنانا بأن يلقى الجزاء له جنانا سيري وبسم الله فجر الأمان البيض لا حسنا حتى يلملم شعثنا تحت عرش الله سيري وبسم الله فجر الأمان البيض لا حسنا حتى يلملم شعثنا تحت عرش الله
marka walaalayaal waxaa bulshada maaragtay ee dhexdeeda ku badanaya waayahan dambe dhallinyarada muxuu ahaa dhaqan aan habboonayn inay muxuu ahaa ay ay samaynayaan ee taas ay ka mid tahay ee waad arteen timaha macnaha qaabkay u jaranayaan qaabkaasu qaab aan habboonayn inay tahay ee qofka noocaa samaynaya ama timaha cilaanka marsanaya ama muxuu ahaa maryaha qaabka darar xidhanaya waalid ayuu ka imanaya xa- guribuu ka soo baxayaa waxaa bulshada laga codsanaya maadaama uu nabigu noo sheegay caleyhi salaatu wasalaam uu yihi kullukum raacin وكلكم مسؤول عن رعية أو كما قال عليه الصلاة والسلام قف كسته هو مسؤول وحي الراعية بنا مسؤول كي هي إن محوها قف كسته مسؤولية دي سوقاته خاصهان والدك أيجي محوها أنت بدن المهم اللي تشوفان قولي أيجي كمان يان وحال الدنيا ضدك إني توسيان قف البا أن إنه المهيز أو توسيو دينت إلهي أو توسيو هدي المها محوها رقم كاس لقى توسيو وايو وحدا عايز محوها أنا أيجي دل سكانان أما أسيجي للدلو أما أسيجي وحدلو ama dharaagsi waxaan loo baahnayn inuu isticmaalo ama muxuu ahaa waxyaalo kaloo macsiya ah oo dhib u keenta qofka isaga ama qof kaloo muslima dhib u keenaysa inuu la imaado taas ayaa laga- ayaa dhacaysa marka waxaa laleeyahay een, waxyaalo fara badan oo dhaqamada aan ku habboonayn baa jira dhaqanka islaamka taas oo ay ka mid tahay waad arteen waayahan dambe qaxootiga waxa- waxbaa la kufsaday arrintaas aad iyo aad bay u fara badan tahay waxyaalaha keliya ka mid tahay dhallinyaradii markii gacanta ay ka baxeen oo ay macnaha cidna ay ka amar qaadan waayaan yaa waxay samaynayaan inay maarata waxyaalo khatara ay sameeyaan oo muxuu ahaa ilmo yaryar ay faraxumeeyaan oo wa- macnaha ay kufsi u geystaan ama ay dhib kale u geystaan oo weliba isugu jira rag iyo haweenba ah. macnaha xaaladdu meelaha macnaha waxyaalaha qaarkood riboodada markii aad dhegeysato aad baad u yaabaysaa waxaa lagu leeyahay macnaha wiil yar baa la kufsaday waa arrin khatara macnaha waa la farxumeeyaa lagu leeyahay macnahaas maxaa keenaya qofkii bulsho muslim uu ku dhex jiraa qof- qofkan kale waa qof muslima dad waalid oo muslimay muxuu ahaa labadaba ka soo akaceen waxyaalaha macnaha dhibaatooyinka inoo keenaya oo waalidkeena dhibka u keenaya dhallinyarada waxaa la doonayaa inay ka taxadaraan oo arrimahaas noocaas oo kale ah waxyaalahan oo maaragtay dadka in xataa afka laga sheega aan ku habboonayn oo dhaqanka muslimka aan ku fiicnayn in faraha laga qaado dhallinyaradu ilaahay inay ka cabsadaan subxaana wa tacaala een waa bulshada indheheedii dhallinyara haddii la waaya bulsha meesha ma joogto waa macnaha waxaa weeyaan dadka waaweyn inta badan ayagu waxaa weeyaan waa way yaqaanaan wixii xun iyo wixii fiican way kala yaqaanaan laakiin dhibaatadu bulshada waxay ka haysataa haddii dadkii yaryaraa ay hallaabaan dhib badan baa imanaya marka waxaa aad iyo aad u habboonan lahayd waalidku inay ayaga muxuu ahaa mas-uuliyaddooda ay qaataan ilmaha barbaarintiisa iyo diinku barbaarinta iyo wanaagga inay muxuu ahaa aad iyo aad ay uga qayb qaataan waana la weydiinayaa dee mas-uul bay ka yihiin Een, culimadana iyada mas-uuliyadeedu iyo maaragtay een, doorkeedu wuxuu yahay in muxuu ahaa dadkii ay wacyigeliyaan waxyaalaha xumaanta ay ka wacyigeliyaan dadka madaxda laftooda waxaa la doonayaa bulshada ee madaxda u ah inay ayagu laftooda qeybtooda ay qaataan ayagaa maaragtay dadkii madax u ah inay ayagiina dadkii muxuu ahaa waxyaalaha dhibaatooyinka u keenaya inay aad iyo aad muxuu ahaa ay, ay, ay uga taxadaraan oo dadkii ay ka wacyigeliyaan dadkii muxuu ahaa aan loo furo muxuu ahaa wacyigelin loo furo mararka qaarkood waalidka lala tashado macnaha ilmaha seema muxuu ahaa waxbarashadii ilmihii way diideen qaar badanoo waxaad arkaysa waxbarashadii diiday waxyaala xunxunoo dhaqan xun oo kaloo maaragtay een- een draags ay iskala qabsadeen iyo mukhaadaraad bay qaar la qabsadeen waxbarashadii diin iyo du- dunuga hadday ahaydba way diideen waa kaad ogeedeen xilli baa lasoo maray waxbarashada dhan in badan ay xidhnayd waxbarashooyinkiina hadda waa la furay hadday diini ahayd iyo hadday maadi ahaydba waa la furay marka si ilmaha dhibaatooyinka ay uga badbaadaan macnaha waxbarashada haddii lagula dadaalo goobaha waxbarashada hadday tagaan ugu yaraan waxaa weeyaan wixii dhib oo ay geysan lahayn bay ka badbaadayaan marka een, runtii mashaakil fara badan baa jira oo iska maaragtay ee, dadka dhib ku haya nin- maaragtay ninkii marka ay ku dhacda dhib badan u keenay dad kalena dhegtooda aan ku fiicnayn Een, marka bulshada dhammaan waxaa lagula talinayaa qof walba mas-uuliyadda uu leeyahay inuu qaato culimmada ayaga macnaha ee, saan sheegnay mas-uuliyaddooda waxaa weeyaan waa wacyigelin dadki inay muxuuaha diintii u sheegaan ee, waalidkuna inay guriga ay ku barbaariyaan ilmaha oo maaragtay waalid fiican uu noqdo waalid kasta si ilmo fiican meesha ay uga soo baxaan Een, dadka mas-uuliyiintan ayagana waa la weydiinayaa oo dadka maaragtay mas-uulka ka ah ayagana inay qeybtooda ay ka qaataan Een, caruuraha muxuu ahaa khaas ahaan gabdhaha aad iyo aad baa maaragtay hay-adihii oo kale markaad warkooda dhegeysato aad bay uga dayaranayaan macnaha dhibaatooyin fara badan baa jira waxaa laga codsanayaa marka dadka in dhibaatooyinka laga wacyigeliyo dhibaatooyinka aad iyo aad looga wacyigeliyo wixii macnaha dadkan dhib u keenayana hal meel looga wada istaago si bulsho fiican oo aad iyo aad maaragtay u wanaagsan loo helo Een, haddii laakiin qofkii dhibaatada sameeyey haddii la qariyo oo muxuu ahaa ninba ninka kale uu qariyo lacag laga bixiyo oo la yidhaaho muxuu ahaa yaan saas haddii eh, maaragtay yaan la sheegin hala qariyo dhibaatadii bulshada dhexdeeda ayay ku faafaysaa marka dadka waxaa u wanaagsanaan lahaa inay wixii xun hal meel ay uga soo wada jeedsadaan hal go-aan ay ka qaataan ay ku talagalaan in muxuu ahaa dhallinyarada een, si ay dad wanaagsan u noqdaan in wacyigelin fara badan loo sameeyo la wacdiyo dadkii muxaa siminaaro loo sameeyo haddii farsamo kale lagu caawin karo lagu caawiyo xagga waxbarashada lagu caawiyo dadkii maaragtay waxbarta la yidhaahdo tii diiniga ahayd iyo tii dunuahayd labadaba way furan yihiin khaas ahaan ee waxbarashada diiniga ah qofka qalbigiisa ayay dhistaa waxaa la doonayaa marka qof walba alla kacabsigii bay u jiidaysaa dugsiyadii baa furan madaaristii baa furan culimmadii kitaabadii bay akhrinayaan Een, iskuulladii iyo maaragtay meelihii macaahidda ahaa iyo me- way furan yihiin oo wax laga baranayay marka haddii jaanisba loo diido oo jaaniska lagu yareeyo aad iyo aad bay muxuu ahaa dadku yaa laga yaabaa inay wax badan ay maaragtay u qaataan kolley dhammaan boqolkiiba boqol dadku inay fiicnaadaan lagama yaabana maxaa yeelay bulsho meel joogta qaar baa ka xun xun baa ka xun laakiin haddii bulshada ay ku talagasho boqolkiiba sagaashan inay wanaajiyaan een, aad iyo aad bay u wanaagsanaanayaan Een, dadku waa dad iska qaxootiya waa dad iska tabar yar oo maarata waxa- xaaladaha qaarkood u- u- u tabar yar ayagii laftooda marka inay dhib isu sii geystaan dhexdooda waa laga fiican yahay maalin walba muxuu ahaa in la yidhaaho qof baa muxuu ahaa qof yaa far xumeeyey qof baa qof dilay qof baa qof wax ku sameeyey waxaas waa laga fiican yahay marka ee, waxaan kula dardaarmaynaa ee, bulshada sharafta leh annagoo aad iyo aad uga mahad celinaya dhegeysta ayna dhegeysanayaan in ilmaheenna aynu ka taxadarno aad iyo aad aynu uga taxadarno qof walba uu ku talagalo cunugiisa gurigiisa ka soo baxaya cunug wanaagsan inuu noqdo dadka dhallinyarada ah aad baa looga dayranayaa xaaladooda ilaahay xaaladooda ha islaaxiyo culimmadana waxaan ka codsanaa dadka inay ilaahay u baryaan ilaahay inuu maarata uu dhammaan hanuuniyo ee, wadada toosanna ilaahay dhammaanteen uu nagu wada duwo inay dadka ilaahay uga baryaan Een, intaas ayaan jeclaan lahaa maanta maarata inaan idinla wadaago aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahayna khayrka hayna waafajiyo Ee, bulshada wixii kuwa ha- inta hanuunsan ilaahay hanuunka ha u ziyaadiyo subxaanahu watacaala inta waxoogaa ee, dembi ku dhex jirta ama dhib maarata fara kula jirtana ilaahay ayagana ha hanuuniyo inta hanuunsanna allah ha u ziyaadiyo hanuunka ilaahay ha u ziyaadiyo oo maarata hanuunkooda iyo wadadooda wanaagsan allah ha u ziyaadiyo Een, inta muxuu ahaa naga xunna ilaahay subxaana watacaala hanoo ha noo soo toosiyo wixii dhib bulshada dhibayana ilaahay subxaana watacaala allah naga qabto ilaahay waxaan weydiinanaa subxaana watacaala bulsho barakaysan oo ilaahay taqwadiisa ku dadaasha oo diinta barashadeeda ku dadaasha oo waalidka in la adeeca ku dadaasha waxyaalaha wanaagsan sameeya ilaahay inuu inaga dhigo taasaan maarata ilahay weydiinanaa subxaana watacaala intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته معلن معلن عبد الولي أجر أحسنات على سوكو بكرين الله كسي أنغان الله نغدي كو عمل فلا ولبا واندي سقاتا والدين تنا وحن لين هاي أبتكينا كود دالا دلينيرو إذن كنا والدين ديرينيا يكور اسكو قادا ولبا دد إسلام ها ولبا والدين إسلام أي دلين وحري إسلام كود شيء إسكاديغا inta aynu barnaamijkan midkiisa xig aan hawada dib ugu kulmi doono waa anagoo isku duubano idin leh sidaa iyo ammaano allah iyo weliba waana qadasho wanaagsan
تطمع بزهرتها فكل لقي بها يغتالها سفر فكل لقي